bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaarayaamiin faylakadhawaada warkaha miignama idaacada warsana qodobadaysanka dheegi doontaan haddii ilaahayara onoonasinka haynaya walibaa ku mid aha odayaal iyo walgorod kulanka waaladii magaalada beledweyne ayaa weliba baaq nabadeed yondirana lamada beelad oo dhawaanyo ka dagaalameen degmada walaweena madaweynega muuse bihi auso haraga sukugoy mashruuca badi inkubadan tobanlaba milyan oo doolara kulankii daraawalada baabuurta blk iyo maamulka gobolka banaadir oo natiijo laanso ka dhammaaday war murtiyadeed ilaa ku saaray shirkii ku socday magaalada muqdisho ra-iisul wasaare kheyre owso dalka riitanka nagaday kureeda shirkii washingtona dowladda shiinaha ayaa kordhiyahayta taageerada iyo siyaasa soomaaliya dadya weliba ka dhimadana shilbaabur sukuriya dulaalka hargeysa muwaadin soomaaliyeed oo laka dilay koonfur afrika isbeddel laka subay maamulka degmada marka dadkii laanqubada dibadbahyadii magaalada muqdishoba oo la maxkamadeeyahaya dowladda oo iyo xaqiijida duqeyn laka dili hogaami ku-higeenka daa'ishta soomaaliya guddiga amniga xukuumadda oyo digniin andiraan bajaajlayda akhbaaraadka banaanka raadiyaha warsana sinhaytona walibaa ku mid aha yemen ayaa hiriir laweeldada hayta maraykanka iyo weliba diyaaradda ka burburtay garoonkan ka halista badan ee adduunka
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
amiignimo dhugonsidayaala isniinbahaytu talaadin iyo hooydahayta taariikhdaniyaata toban ishanta bili afaraad sanadka labada kun iyo toban sagaalka anasey weliba ayu hayano qodobadii warakaan hamiignima hadana ka dhawaada isogii oo faahfaahsan oo siin lasoo sii doona haddii ilahayara caroo maxamuuda cali cabdulaahi e kulankii daraawalada baaburtay b l k iyo maamulka gobolka banaadir oo natiijo la-usa ka dhammaaday maamulka gobolka banaadir yaa geeka weliba kulan lankushaltabi isulag aadaya daraawalada wadaasa baaburta biyalka shaqeeyaba degmooyinka gobolka banaadira kulanka usu maamulka gobolka banaadir isulag aadaday daraawalada wadaasa baaburta noogasha duban ee shacabka odankasaba biyalka yaa weliba usukooyaya kureeda markii dowladda iyo hirta inta badanba jidadka muhiimkana magaalada muqdishowa waana ka dhawaaqana intii hiraabta daraawalada iyo rooyin shaqada kookamida guddiga ku socda daraawalada usu kulanka lagaadaday maamulka gobolka banaadir ah yo weliba usu sheegaya intay maamulka iyo kuwada hadlana abashadiyo maadaama iyo biyana anshuurta aabahaato hataniyo hirinyina wadooyinkiiyo kashaqaysada lahayana war murtiyadeedyo weliba laa ku saaraya shirkii ku socday magaalada muqdisho waa wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya iyo wasaaradaha hay-adaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka heer dowlad goboleedyo weliba kulanshoonka horeeyo niskakooyana magaalada muqdisho kulankiyo weliba usu socdaya toban sideedi ilaa toban afartii abriil ee sanadkan lamada kun iyo toban sagaalka weliba loonku hadlaya lamada ajenda iyo muhiimkan ah howlaha gargaarka iyo dardargelinta welibana laa ku saaraya waramurtiyadeeda ku kooban dhowr qodoba odayaal iyo walgorod ayaa weliba kulanka waaladana magaalada beledweyne weliba baaqyoondirana lamada beelod dhawaanyo kubada dagaalamena degmada walaweena warkun weliba beledweynahaninku diraya wareegan bashiir cabdulaahi cusmaan oo sumilaaninku waramawa odayaal iyo waxgarad kulan ku yeeshay magaalada beledweyne ayaa baaq nabadeed waxay u jeediyeen laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaan halkaanu tacsiye iyo ugu diraynaa iyo baaq nabadeed ugu diraynaa walaalaha ku dagaalamayo soona degmada walaweyn ee shabeellada hoose waxaanu leenahay walaalayaal dagaalkaa joojiya dagaal wiila ku dhintay wiil kuma dhasho dagaal sokeeyo ma fiicno wax hadda maxaan ku idhahdaye haddii la dhinto oo la dhaawacmo hadduu wadahadal u dambayn doono hadda wadahadal laga wada ma aha wadahadalkii hadda ay joogtahay halkaa ku joojiyo waxaan idinka codsanaynaa inay xabadda joojisaan oo aad u bedlisaan wadahadal iyo walaalnimo xabadda joojiya waa ka xunahay boqolkiiba boqol wax meesha ka dhacaayo waxaan meeshaan baaq nabadeed ugu jeedanaynaa labada qabiil ee walaalaha isla degan wallaweyn xidadka ee xegaalaha ah meeshaas dagaalka muxuu ahaa ay ku dagaalamayaan baaq nabadeed rabnaa inaan u dirno waxaan u sheegaynaa dadka walaalaha ee ku diranayo shabeellada hoose degmada wallaweyn dagaalkaas joojiyo wax laga istafiidaana ma laha walaalayaalow arrintaa dagaalkaas ha la joojiyo oo ha lagu bedelo wada hadal iyo walaalnimo intaasaan u soo jeedinayna hadduu alla idmo waxaan baaq nabadeed u jeedinaynaa walaalaha in oo isku dagaalay soono walaweyne iyo agagaarkeedaba waxaan leenahay walaalayaal dagaalka joojiyo
walaalahayn waxaan leenahay dagaalkaas ha la joojiyo wada hadal ha lagu bedelo meeshaan waxaan baaq nabadgelyo iyo tacsiye ugu diraynaa labada beelood oo walaalaha nahay ee ku dagaalamayo wallaweyn iyo aageeda wixii dhintay allaha u naxariisto sabarna iyo imaan allaha naga siiyo waxay tilmaameen inay ka xun yihiin waxyaabaha soo celceliya colaadan labadan beelood ayagoo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda si horumar loo gaaro laba beelooda walaale oo ku dagaalamayo waxaan waxba ay u dhexayno ku dagaalamayo waa foolxumadeeda ay leedahay waxaan leenahay anigoo codkayga iyo reer hiiraan ku hadlaayo waxaan leenahay cod dheer aan ku leenahay alla joojiyo dagaalka nabadgelye iyo khayr wuxuu teli waaye colaad wakti xumaa lagu jiraa abaaraa lagu jiraa kulaylaa lagu jiraa colaad iyo abaar wax ka xun oo bini aadan qaban lahay ma leh beri waa la wada hadlaya sidiiaa dhalin leeyahay maxaa maanta wiilisha loo laaynaya ha laga digtoonaada arrintaas codkaayna in maqashiin allah idinku soo duwo nabadgelyo iyo caafimaad allah idinku soo duwo beggiina burcad allah isu mariya waxaa la rabaa wanaag iyo sharaf in lagu joogo laakiin dagaal ha la joojiyo intaasaan leenahay si shiruu la-aanna ku joojiyo dad wada dhashayaad tihiin xeelaad tihiin xagaalaad tihiin ul iyo diirkeedaad tihiin sanna kuma kala maarintihiin sidaa daraaddeed waxaan leenahay ha la joojiyo wixii dhintane sabar iyo imaan allah naga siiyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad aan idin idinku baaqaynaa inaad dagaalka si shuruud la-aan ku joojisiin ood miisku wada hadashiin oo warkayna afgaymaysiin eedyadaan maasanta bashiira ra-iisul wasaare kheyre weliba uu sureetanka nagadaya dalka kureedda ashrakii washingtona ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo waafaduhu soo gaamiyowa yaa geega dalka riitanka nagadan kureedda markii magaalada washington ee dalka maraykanka iyoon ku qayb galan ashrakii deenta afyowka ee soomaaliya wafdigii ra-iisul wasaaraha ayaa weliba garoonka diyaarado ee aadanada ee magaalada muqdisho weliba siwiingan ka dhawaayay wasiiro xildhibaano ku tirsan lamada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin kale shirkooyinka dambeeya wafdiga ra-iisul wasaare kheyre yoon ku qayb gala magaalada washington ayaa inta badanba weliba diiradda laka saarayaya arrimaha dhaqaalaha amniga iyo weliba arrimo badan oo ku saabsan horumarinta dhaqaalaha soomaaliya iyo wafdiga weliba iyo gudeerana guul walka ool ee madaxdii ku qayb galay shirkaasaydi iyo dhammaantiyo weliba iyo isla khiradana inta diyaarayonyiinga intii soomaaliya kula hadlana sidii lan dhammaystiran lahaya deenta likileye iyo weliba afintiye dowladda shiinaha ayaana weliba iyo kordhiyahaytay taageerada iyo siyaasa soomaaliya safiirka shiinaha anfidhiya soomaaliya oo waraysi dhiniyo badan taabadaaya hoosisiyaaya sooma ayaa weliba uusu ku hadlaya xiriirka diblomaasiyadeed ee lamada dala ganacsiga mashaariicda shiinaha iyo kafulyidii soomaaliya horumarada lukuderi iyo arrimo kale oo badana tan iyo mar kadib adbahacyadii luunqushatawii xiriirka diblomaasiyadeed ee kun sagaal boqol iyo lixdankii xiriirkana weliba sii adkeeyayay ah waana laka qaadayaa hadba sidii markaasaytii ku jarta welibana deeraya natiijo walku oo leh oo ku saabsan siyaasadda dhaqaalaha walbarashada iyaaraha tiknolojiyada daryeelka caafimaadka iyo waxyaabo kaleeta oo badan oo la bilaawa kunsagaalboqoliyolixdankii ilaa kunsagaalboqolsagaaliykowkii oo dowladii shiinaha welibaya siyeetan sagaal mashruuc ka fuliday soomaaliya oo ilaa iyo hataa laku xasuusado karo garoonka kubadda agta stadium muqdisho isbitaalka hooyada dhallaanka ee gobolka banaadir iyo weliba tiyaatarka qaranka hanasati oo markhaati ku ah xiriirka saaxiibtinimada ee soomaaliya iyo shiinaha yaari safiirka shiinaha dadyo waliba iyo ka dhamadana shil baaburus kudhi duleelka hargeysa inta la hagiijiyay ilaa saddex qof yaa ka amooday kureedda markishil baabur usoo kudhay deegaan duleelka ah magaalada hargeysa ee deegaanada somalilan ah kureedda markii sugadoomay baabuurka nooca raaxada oo dadkaasayti iyo saaran ayanga saddeeda qof oo shilkaasayti ka amuudan ayaa waliba iyo shal hayana bilaan iyo magala haweenaydiya waliba la jeeyaya isbitaalka yaala isbitaalka deegaanka lakamaga awawa dacar baruuqa oo ondhowa meelo shilka baabuurka kudhii jidka shilkaasayti kudhii yo weliba aan dhahayta magaalooyinka hargeysa iyo berbera welibana meelasayti dhowr jara kudhiyaya jilal jeysado waa khasaare dhimasho iyo dhaawac muwaadin soomaaliyeed oo likadili koonfur afrika ilaangna hariisa weliba halayti dalka koonfur afrika dilankijeysdaya muwaadin soomaaliyeed oo sukuma tahay soomaalida ganacsiga kale dalkaasayti koonfur afrika muwaadinkan soomaaliyeed oo maqashay laaka koobi nuuro dheeraya weliba laka dilaya goobtis ganacsiga oo ka taala magaalada johannesburga waliba nala sheegaya inta dilkaasayti iyo ku dambeeyana burada koonfur afrika wararkuunu ku helayna koonfur afrikaya weliba sheegahayana intii muwaadinkan soomaaliyeed oo halayti laka dili tiro dhowr jeer horena ka hoda buraada iyo dhaawac injiisanga haabahaatanka dambeyntii halayti la diliyey qaar ku mid ee soomaalida ganacsiga kale dalka koonfur afrika iyo weliba iyo walaac kumuujena dilalka joogtada ah ee soomaalida langijeysdowa dalkaasayti welibana dilka soo kororahaya markii lahagali sanadka kan lamada kun iyo toban sagaalka isbedelya weliba lakasuubiyaya maamulka degmada amarka weliba hilku qaadisa lakasuubiyay gudoomiye ku-higeenka maamulka degmada amarka ee harunta gobolka shabeellada hoose iyo hoghayaha degmada sayti iyadoona lagmagacaabay gudoomiye ku-higeenka iyo weliba hoghayo osoba wareegtaha kubadii xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed maxamed abuukar cabdi iyo weliba hilkaasayti usoo ku qaadaya ilaa shan maamula ayoo ku mid hayana ku-higeena gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo weliba hoghayaha degmada isaoona hangmagacaabay shan ku-higeena iyo weliba hoghaya gudoomiye ku-higeenka maamulka iyo maaliyadda yalan magacaaway xasan aadan maxamed a meelo gudoomiye ku-higeenka dhiniga siyaasadda lang magacaaway aamiina sheekh maxamed a gudoomiye ku-higeenka qorshaha iyo weliba reedan sowka iyo lang magacaaway saalima xasan buraale meelo gudoomiye ku-higeenka arrimaha bulshada lang magacaaway cabdulaahi nuura shaacira gudoomiye ku-higeenka dhiniga amniga yalang magacaawe maxamed sheekh xasana meela hogaayaha dowladda hoose degmada marka lang magacaawe maxamed cusmaan cali tallaabadan hilku qaadista iyo weliba magacaabista gudoomiye ku-higeenada maamulka degmada marka iyo hogaayaha degmada sayti yo weliba iyo keedase hilo dhowaan gudoomiye cusub lang magacaawe degmada marka gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha gobolka banaadir waana doga muqdisho injineer cabdiraxmaan umar cusmaan injineer yariisow iyo weliba uusu ku warbiyey natiijada shirkiyo lubeeldhadanga guddiga amniga waana isu sheegay inta dhislagoradi inta bulshada soomaaliyeed yo muujii kuranga shu-uurtiyo waana la hisaabtamo kuranga dowladaas nabad ee weliba uusu sheegay gudoomiye yariisow intii booliska hata gacantayo ka hayanga shakhsiyaadla aan qubadii banaanbaxyadii maalintii hore kudhi iyo weliba falalkii ku dhalidii shariigana la horsheena doona weliba sidoo kale isu sheegaya inta injarna qof shariiga kuwiinga askar kasta oo ku tirsan ciidamada amniga dhibinjeysida muwaadin soomaaliya sharciga lahmarsii doonaa dowladda weliba yaa qiijiday duqeynlaka dili hogaami ku-higeenkii daa'ishta soomaaliya howlgalkan oo uu suhaya duqeenya weliba uusu kudhiyaya deegaanlaka magacaawoba hiriira oo ku tirsanga degmada iskushubanga deegaanada dowlad goboleedka puntlana howlgalkan yaa weliba uusu dhiyaya toban-iyo afartii abriil yaa weliba uusu hayay koo dadaalada waana lankaweeraya argagixisada waana laka badbaadiyaaya shacabka welibana laka dilaya hogaami ku-higeenka daa'ishta soomaaliya kaaseytiyo laka magacaabo jaray cabdixakiina dhoqoba dowladda soomaaliya ayaa weliba muddooyinka dambabiya dardar geliyahayde dagaalka kudhank ee ayaa la beegsadaasa dagaalyahanada harakada al-shabaab iyo weliba daa'ishta iyada oona ciidamada dowladda soomaaliya howlgalyo ka fulyahayanga deegaano ku tirsanga gobolka shabeellada hoose surunka warkasinka kooyahaya waliba idaacadda warsan ee haruntiya beledka baydhaba huutiyiinta yemen ayo hiriir laweeldhadanga maraykanka kuraada muddo afar sane inkubadanga dagaala qaraare usu ku socday dalka yemen kaasaytina usu galaaftay nololo dhammaan qof malaayiin ee huutiyiintiya weliba sheegana intay diyaar yongayanga intio hiriir luweeladan maraykanka sidaasaytana weliba isu sheegaya sarkaalan qaabilsanga huutiyiinta amniga dibadda walaada yemen iyo weliba ayaa bilaawatay lamada kun iyo toban shantii welibana yaa sii hoogay sidaasaya markiya iska bedeli dagaal iyo shal taageersinyiga sacuudiya iyo iiraana warkii hamiignama akhyaraysiin kula socotaan heligon idaacadda warsana antaninka dhonye warkiya weliba saare waana sini soo siyaayey anoo maxamuuda cali cabdulaahiye inta warkun warrame diban kulamana iyo weliba siinku tabane asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu amiin fayla akhyaaraya